xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton ayaa galabta magaalada nairobi kulan kula qaadatay hogaamiyaasha soomaalida way ku jiraan madaxweynaha afhayeenka baarlamaanka ra-iisul wasaaraha madaxda maamulada puntland iyo galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaaca yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan goor dhoweed nooga soo diray magaalada nairobi waxaa ugu horrayntii halkaasi ka hadashay hillary clinton xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka oo si gaara ugu ammaantay madaxda soomaalida gaar ahaan saxiixayaasha road mapku inay hawl wanaagsan ka qabteen barnaamijka meelmarintiisa waxaanay ugu baaqday inay sii dhammaystiraan inta ka horraysa labaatanka bisha agosto si markaasi dowladda maraykanku ay gacan weyn u siiso guud ahaanbaa dib u kabashada iyo weliba sidii soomaaliya ay lugaheeda isugu taagi lahayd dowladda cusub oo dhalan doonta waxaana hadalladeedii ka mid ahaa Let me say how very pleased I am to have this opportunity uh, to meet with Sheikh Sharif, President of the Transitional Federal Government.
waxaan aada ugu faraxsanahay inaan fursaddan u helo in aan la kulmo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxda kale hillary waxa ay sheegtay inay aada u dhiirogelisay horumarka ay madaxda soomaalidu ka sameeyeen fulinta dhammaan hawsha laga rabo ee ku aadan qorshaha road mapka ee ku eg bishan agost labaatankeeda hawsha bilaaban doonta agos kadibna ayaa noqon doonta taageerada la siinayo xukuumadda cusub sidoo kalena beesha caalamku ay dadka soomaaliyeed siiso taageerada ay u baahan yihiin si ay fursad ugu helaan mustaqbal nabadeed oo wata baraare iyo horumar oo u wada wanaagsan dhammaan dadka soomaaliya shir albaabada u xiran yihiin ayaa markaasi waxa ay la yeelatay madaxda saxiixayaasha road mapka uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ah afhayeenka baarlamaanka ra-iisul wasaaraha maamul goboleedyada puntland galmudug iyo sunna waljamaaca waxaana arrimahaasi ay si gaara isugu jeexjeexeen guud ahaanba sidii loo dhiirigelin lahaa taageerada la siinayo dowladda ku-meel gaarka ah iyadoo barnaamijkaasi aan saxaafadda loo ogolayn hase yeeshee waxaynu ka waraysanay ra-iisul wasaaraha dowladda ku-meel gaarka ee dalka soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas waxyaabaha aan ka wada hadalla waxaa ka mid ah sidii runtii waxay ammaantay barsuskii la soo waday sida loo soo waday wakhtiga uu kusoo dhammaaday shaqooyinka mucayinkaa la qabtay wakhtiga mucayinka ay kusoo dhammaadeen aad bay u ammaantay dhankaas dowladda kabacdina dardaaranka wuxuu ahaa inta dhiman in la dhammaystiro runtii wax intaa ka baxsan oo laga hadlay ma jirto waxaa kaloo laga hadlay waxa weye dowladda dhalan doonta siday u taageeri lahaayeen maadaama ay laga baxay transitionkii dowlad taamal la gelayo oo ah maaragtay full governance markaas in dowladda maraykanku ay dhinac istaagto taageerto ayaa laga wada hadlay iyo broseskan si loo dhammaystiri lahaa noqon lahaana broses xalaala oo si xalaala ku dhasha si xalaala ku dhammaystirma maxaad marka is leedahay adugu legacy ahaan ee dowladdaadu maadaama ay tahay dowladdii ugu horreysay ee dastuurkan ku guulaysatay in la meel mariyo inaad aad isleedahay ummadda waad uga tegi kartaa ama ay kugu xusan kartaa saan idmar ban u sheegay dowladda badbaado qaran waxaa weeye dhowr waxyood ba lagu xasuusan karaa siday ula tacaashay abaarihii sida ay waddanka u xoraysay oo shabaab uga xoraysay iyo sida ay dastuur inta u samaysay kumeelgaarnimadii waddanka uga saartay saddexdaas waxyaabood weye waxyaabaha ugu muhiimsan aan isleeyahay waa lagu xasuusan karaa dowladda badbaado qaran gunaanadka shirkaasi markii uu soo ururayna waxaa ka hadlay madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee dalka soomaaliya shariif axmed sheekh oo isagu sheegay inay si weyn isku afkarteen hillary clinton islamarkaana aan marnaba aysan mudnayn dad hawl iyo horumar iyo weliba nafti hur sameeyey in la yidhaahdo eedayn loo jeediyo mana dhicin buu yidhi wax eedayna oo naloo jeediyey ee waxaa nala ku ammaanay shaqada halkaasi aanu ka qabannay hadallada madaxweynahana waxaa ka mid ahaa rodmapkana yani runtii aad waxay ugu farxeen rodmapka siduu u socdo clinton waa dhegaysanay in shaqadii aad qabateen shaqo wanaagsan ay tahay in waktiga la rabo aad ku dhammaysaan kadibna la taageeri doono dowladda laakiin dadka la soo xurayo iyo qaabka la soo xurayo xiriir intee leeg baad la leedihin eedayn saad lahaa jirtay inaad dadka odayaasha manipulation ku haystaan oo gacanta kula jirtaan baa sheegay mar haddii shaqa la dhex galo eedan waa iska imaanaysaa laakiin saxiixaas waxay ka hadlayeen waxaa ka mid ah sida broseesku oo si nadiifa ugu dhici lahay maantana waa ka hadalnay berina waa ka hadli doonaa saxiixayaashuna ayagoo u jeeda ayaa waxay dhaheen waxaan u daynaynaa arrintaas odayaashu inay soo xulaan waxaan u samaynaynaa guddi madax bannaan taasna ujeeddadooda waxaad in la xaqiijiyo broseesku si nadiifa inuu ku socdo yaasiin ciise wardheere v o a nairobi